waxaana ku mid ah dhallinyarada ka shaqeeya saahwadowka bajaajka ee magaalada gaalkacyo waana shaqada ku maarayayaan reer shoor yay sheegeen in dhibaato kagabambeesa dulsaare ooyay sheegeen in maamulka degmaduusu ku gaadow saas oo kalena la duldhigay sharuuda iidan adag waybaana waxaana ku mid ah dhallinyaradaas ku hadalena sada arintun yo ansaamay doonta shaqadiyo maadaama yo sheegeen in wadooyinkayo ka shaqeeyaan iyo iyin hanayo dhibaato ka qabaan magaalo kasta waxay leedahay waxaa laga qaadaa gaadiidka lacag maaliyadeed iyo mid dawlad hoose sidaan diresannahay hal sanno ka hor waxaa nala ka qaadi jiray maaliyadda lacag gooniya maaliyadda dawladda hoose waxaa nala ka qaadi jiray lacag gooniya hadda balse hadda waxaa nala ka qaadaa lacag intii hore ka duwan lacagaha la qaado gobolka laga qaadana dawladda dhex waxba kama oga oo cashuurtan lagu qaadaaba ku xaadhaana duqa degmada waddaduna ay saa tahay wakhtiga lagu joogana xagaa yahay lacag la'aan ay waddanka ka jidho in la yidhaahdo dhinacyadaa la xidhayaa oo lacag baan laga qaadayaa oo
dhallinyaro haddaynu nahay waxaan maanta ka mudaharaasannaha oo ka kacsannahay wax kale ma ahana waa waddooyinkaa burbursan iyo cadaadiska duqa magaaladu soo kordhinaya marba marka si dambeeya waana cidna la socon bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay baa mahad leh mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa inaan halkaan baaq uga dirno duqa magaalada oo soo saaray war-saxaafadeed waxaan leeyahay duqa magaalada arrimaha wuxuu ka hadlay ah bajaajta bajaajtu sidaan wada dareensannahay waa gaadiid dee udhexeey u shaqeeya bulshada kaasoo bulshada wax walba u qabanaya sida aan dareensannahay hadda waxaanu wada aragnaa inuu yidhi duqa magaaladu bajaajta lacag baa laga qaadi doonaa waa la samayn doonaa jambiyadaa laga xidhi doonaa annagu haddaan nahay dhallinyarada bajaajilayda ama dhallinyarada dee iskood u shaqaysta haddaynu nahay arrintaas waxaanu leenahay duqa magaalada waa kuga cambaaraynay mana ogolaan doonno mana yeeli doonno xoolahayaga iyo waddankeenna sidaan ugu shaqaysan lahayn annagay noo taallaa waxaan ka cabanana haddaan nahay dhallinyarada bajaajleyda gaalkacyood degmada gaalkacyood duqa degmada hadal soo saaray habeen hore annagoo ka jawaabayna wakhtiyada waxaa jira wakhtiga xilligan lagu jiro dee shaqadii bajaajtuna ay xumaatay oo dana khaasa oo duqa shakhsiyad ay dowladdu ay leedahay oo macnaha ayna jirin shakhsiyaad gaara ay wataan waxaan guddi isku magacaabaya oo jinna boqor ah bajaajadu waa wada joogaan raggoodii waa kuwanaa oo nin waxay ay matalaan ama waxay ay macnaha doortay ama wax lagu isku wada ogyahay bajaajyadu aan ahayn macnaha shakhsiyaad gooniya ay dhiil soo galeen waddada laga shaqeeyana waa la arkaayo dee wax wadho dhisan ama laami ah ama oo cashuurtan lagu qaadaaba ku xaadhaana duqa degmada waddaduna ay saa tahay wakhtiga lagu joogana xagaa yahay lacag la'aan ay waddanka ka jidho waxaan ka cabananaa inaannaa yeeli karin baabuur in jiingado lagu xidho iyo biro inaan horta annagu aannaa yeeli karin waxaan ogan lahayn ma jiro duqa degmadana naga bixin mayo haddii sabab maqaadiir ay meesha ka timaado ku darayaa lacagahan laga qaado oo saamaynta ay leedahay oo dee macnaha markii hore saddex doolar baa hadda dowladda hoose canshuurteedu shan bay xilligaan maraysaa toddobiyo toban waa canshuur labaiyo labaatan doolar saddexda bilood baan la yaabanaa oo wadda xumo ah haddii lacag kaloo dheeriya loogu sii daro annagu waxaan ku shaqayn karnana maaha wax shaqada magaalada ku socon kardhana maaha dhallinyaraduna ku soo jeesan kardho